alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sali allahuma cala muxamedi wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin in sha allahu tacaala waxaynu bilaaban doonaa sheekha ku soo dhoweyneynaa sheekh alfaadil sheekh cabdikariim xasan xoosh muxaadaradii uu inoogu tala galay berbera in sha allahu tacaala caawa ay sabti soo gelayso labaatankii jamaadul aakhir kun afar boqol iyo afar iyo afartan waxay aniga farxad dheeraada ii tahay afartan sano in iminka ku dhow amaan waxba ka dhinnayn baan deriskii ugu horreeyey u dhigaya soo fadhiistay ilaa iyo haddana sheekh buu yahay laga yaaba ragga afartan maanta gaadha halkan fadhiya inay yar yihiinba marka waa ilaahi subxaana wa tacaala waa nicmadeed haddii ilaahi subxaana wa tacaala intaa uu caafimaad qabna ugu soo gaadhsiiyey sheekha waxaan leeyahay ku soo dhowo ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ha kuu saaro fale tafadal mashkuura alxamdu lilh rab اlcaalamiin w slى اllah la muxamedi wla ali muxamed w slma tasliima kaiira caaw waxaynu geli doonaa in sha allahu tacaala kun afar boqol iyo afar iyo afartankii hijiriga bisha jumaada alaakhira koob iyo labaatankeedii ee mawduuca ah isbir walaa taxzan mawduucu waxay ka kooban yahay muxaadaradu laba masalo mid waxay ku saabsan tahay sabirka oo in la sabro oo sabirka lays amro iyo tallabaad oo ah murugada in layska ilaaliyo waan la murugoon adduunyadu waa waaya badan tahay dhibaatooyin badan baa iska jiraaya qofkuna wuxuu ku sugnaanayaa marna dhibaato marna wuxuu ku sugnaanayaa ladnaan ayuu ku sugnaanaya waa sunnatulxayaa inuu marna shiddo iyo dhibaato ku sugnaado marna ladnaansho iyo barwaaqo iyo ladnaan iyo caafimaad uu ku sugnaado waa laba xaaladood oo isberber yaala qof walbana maraayo waayo waxaa laynoo abuuray marka horeba imtixaan baa laynoo abuuray aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala allah wuxuu abuuray geerida iyo noloshaba wuxuu u abuuray si uu inoo imtixaano ayuu abuuray wuxuu inagu imtixaanayaa ayukum axsanu camala kiinee baa camal wanaagsan marka waxaa la eegayaa balka imtixaankaa ku guulaysta oo ku baasa iyo ka imtixaankaa ku dhaca adduunyada waxaa laynoo keenay raaxo ma aha waa imtixaan waa imtixaan wakhtigiisu ballaadhan yahay haddii qofka imika la yidhahdo imtixaan baa lagaa qaadaya imtixaankaana waxaad ku gaadhaysaa ama martabo wanaagsan baad ku gaadhaysaa ama markaa waxa weeye meel hoosaad ku dhacaysa wax wanaagsanna loo ballan qaado hadduu imtixaankaa ku baaso waa la garanayaa sida loo dadaalayo marka imtixaanada adduunyada ee abaalmarinteeda adduunyada lagu helaayo dadku aad bay ugu dadaalaan sababtuna waxay tahay waxa laga helayo ayaa waxay tahay wax la arkayo haddii la yidhaahdo waxaa lagu helayaa madaxnimo waxaa lagu helayaa xoolo waxaa lagu helayaa marka waxa weeyaan yacni waxyaalo wanaagsan oo adduunyada lagu yaqaano loo ballanqaado dad fara badan baa u xusul duubaya ku dadaalaya u ordaya u soo jeedaya yacni aad iyo aad ugu dadaalaya laakiin markii laga yeelay abaalmarinta imtixaanka mid geyb ah oo qarsoon oo aakhiro la helaayo waxa indhaha lagu arkayana aynay ahayn dadka badankoodu waxay door bideen adduunyada ya bal tu'hiruuna alxayaata addunya nolosha adduunyaad door bidaysaan waxaa saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen waxaynu u door bidnay adduunyadii waa shay xaadira oo la arkayo weeye aakhirana waa shay geyb ah maadaama aakhira ay geyb tahay oo qarsoon tahay adduunyadiina ay xaadir tahay oo shay la arkaya ay tahay shaygii la arkaayaa laga doorbidayaa shaygii qarsoonaaya la arkay laakiin wax isu dhigmade ma aha ya waxaa la yidhi low kaanat alaakhiratu khazafan yabqa waaddunya dahaban yafna hadday aakhira ahaan lahayd yacni shay marka waxa weeye dhoobo ah oo aan dhammaanayn bimacnaa shay qiimaheedu yar yaho xataa baaqi noqonaya hadday ahaan lahayd adduunyaduna shay naqadoo xaadira laakiin baaba'aya ahaan lahayd oo dahab ah caqligu wuxuu keensan lahaa shayga baaqiga noqonaya in la door bido walow haba qiimo yaraadeen bal ka warran hadday markaa aakhira tahay tayadu qiimaha badan xagga tayada iyo xagga markaa daa'imitaanka mid walba adduunyaduna ay tahay ta liidata hadday tahay xagga qiimaha tayada ay leedahay iyo hadday tahay wakhtiga ay joogaysa mid walba waayo naciimka aakhiro waa midaan markaa baaba'ayn waa midaan dhammaanayn waa midaan qofka laga saarayn waa mid baaqi noqonaya waa mid waaraya xagga kalena waa mid tayo badan waa adduunyadu waxba ugama dhiganto nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lamawdicu sawtin fi ljannati khayrun min addunya wamaa fiiha meel jeeda la dhigo jannada ka mida ayaa adduunyadiiyo waxa ku suganba dhaanto ka khayr badan haddaba waa meel jeeda la dhigo ka warran ya marka waxa weeye meel jeeda la dhigo jannada ka mida ka qiimo badan adduunyadoo dhan waxa ku sugan hadday dahabkeeda tahay hadday xoolaheeda tahay hadday moodkeeda tahay hadday noolkeeda tahay hadday raaxadeeda tahay kulligeed isku dar meel jeeda la dhigo jannada ka mida ka khayr badan tayadeedu waa taas baaxaddeeda ka warran baaxadda haddii la eegana jannadu markaa adduunyada marka loo eego adduunyadu waxba noqon mayso ruuxa ahlu jannaha ugu jannada yar ayaa naciimka la siiyey iyo jannada la siiyey adduunyadaba ka wen yahay arlada waxa ku sugan oo dhan waa ka wen yahay ninka wax la siiyey maanta marka waxa maal haysta ee la yidhaahdo waa dadka xoolaha badan ee la leeyahay muxuu dhul leeyahay muxuu mood leeyahay muxuu nool leeyahay muxuu dahab leeyahay muxuu maraakiib leeyahay muxuu diyaarada leeyahay waxaasoo dhan marka la isku daro maxay noqonayaan waxaadu yar nin waddan qura iibsan karaa ma jiraa oo taajiri waddankaas intuu danaba hala ekaadee maya ma jiro ruuxa marka ahlu jannaha ka mid noqonaya ee weliba dadka la cadaabay ee naarta la soo mariyey ah ee dembiyada laga soo gooyey oo ruux naarta laga soo saaro ugu dembeeyey ruux jannada la geliyena ugu dembeeyey ayaa waxaa lagu yidhahdaa ilaahay ku yidhahdaa tamani wax jeclayso markaasuu tamaniyaa oo jeclaystaa oo yidhahdaa waxaan hallaysiyo oo waxaan hallaysiyo oo waxaan hallaysiyo oo waxaan hallaysiyo markaase waxaad codsatay iyo tobolaabkeed baad leedahay riwaayo kale waxay sheegaysaa adduunyada iyo waxa ku sugan iyo tobolaabkeed baad leedahay marka haddaad eegto tayada ay leedahay jannadu naciimkeedu iyo hadday tahay baaxadda ay leedahay iyo hadday tahay wakhtiga marka ay leedaho daa'im ah mid walba dee adduunyadu waxba noqon mayso waa mid iska liidata aanu soo godno dego mawduucaynu u soconno mawduuceennu waxa weeye waa isbir walaa taxzan qofka shadaa'id waa la kulmayaan dhibaatooyinna waa la kulmayaan lama dhibaato la'aanayo dhibaatadaasi naftaada ha kaaga dhacdo jidhkaaga ha ku dhacdo naftaada ha ku dhacdo ehelkaaga ha ku dhacdo ciddaad jeceshahay ha ku dhacdo xagga haynta iyo maalka ha noqoto xagga caafimaadka ha noqoto xagga dhibaatooyinka kale kula kulmaya ha noqoto dhibaatooyinkaasi qaar samaawiya ha ahaadaan qaar dadka kaaga yimi ha ahaadaan nooc kastaba ha ahaadaane shadaa'idda adduunye maxaa lagaga baxaa waxaa laga baxaa sabir sabir baa laga baxaa adilada sheegaysa sabirka tilmaamaysa aad bay u badan tahay aayado fara badan iyo axaadiis badan baa ku soo aroortay sabirka ilaahayna waa amray sabirka rasuulkiisuna sala allahu alayh wasalam waa amray sawaabka saabiriinta waa laynoo sheegay inuu aad u badan yahay innamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab waxaa loo wafaynayaa loo dhammaystirayaa kuwa sabraaya ajarkooda xisaab la'aan baa loo dhammaystiraya yacani wax loo xisaabinayo loo tirinayaba ma aha waxa la yaqaanaa waxa lo odhanaayo waxaasi markaa xisaab ma leh waxaa loo isticmaalaa yacni waxaasi inuu aad u fara badan yahay waayo caadada bini aadamku waxay tahay waxa markaa la tiriyaa waa wax yacni agtooda yar weyn laakiin shaygaa haddii la yidhahdo cadad ma leh xisaab ma leh macnaheedu wuxuu noqonayaa waxaasi aad iyo aad buu u badan yahay waxaasi aad iyo aad buu u badan yahay buu macnaheedu noqonaya waxaan ilaahay u tirsanayn ma jiro shay walba ilaahay tiradiisa waa garanaya ciidda arlada ku sugan inta xabbay tahay buu tiradooda garanaya mawjadaha badda intay yihiin buu tiradooda garanaya dhirta arlada ku taalla intay yihiin buu tiradooda garanaya dhirta jannada ku taalla intay yihiin buu ilaahay tiradooda garanaya yacni waxa weeye wax alla waxa noole uu ilaahay abuuray ayuu tiradooda garanaya hadday ku tahay marka waxaa malaa'ig hadday bini aadam tahay hadday jinni tahay hadday xoolo tahay hadday ugaar tahay hadday bahalo sare tahay hadday bahalo hoose tahay hadday haa tahay hadday xasharaad tahay hadday cayayaan tahay hadday jeermisya tahay dhammaantood ilahay waa u tirsan yihin kalluunka badda ku jira intuu yahay buu ilahay tiradooda garanaya waxaan ilahay u tirsanayna ma jiro shay walba allah waa og yahay yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuun wuxuu allah og yahay wixii jiray iyo waxa jiri doonay iyo waxaan jirayn hadday jiri lahaayeen siday noqon lahaayeen ayuu allah og yahay wax rabbi ka diimooni ma jiro wax ka qarsooni ma jiro wax walba ilaahay waa og yahay wuxuu ka shakinayaa ma jiro wax walba wuxuu og yahay si dhab ah oo qatci ah ayuu u og yahay marka ilaahay wax walba waa u tirsan yahay laakiin marka bikayri xisaab ilaahay inoo sheegaayo waxaa looga jeedaa curfiga bini aadamku yaqaaniin baa waxay tahay waxaasi hadduu aad u fara badan yahay in la yahay waxaasi waa bilaa xisaab xisaab male marka sidii ay yaqaaneen baa loola hadlay markaasaa ilaahay wuxuu inoo sheegay ajarkii sabirkooda in loo wafaynayo xisaab la'aan saasuu ilahay inoo sheegay acmaasha kale marka laynoo sheegaayo inta gooree loo lamalaabayaa laynoo sheegaa man jaa'a bilxasanati falahu cashru amhaaliha ku kastoo xasano la yimaada toban la mida ayuu leeyahay toban baa loogu dhufanayaa adamaarta waxyaalaha qaarkood waxaa la lamalaabaa toddoba boqoloo goor ashyaada qaarkoodna ka badan baa la lamalaabaa laakiin sabirka ilaahay wuxuu inoo sheegay inuu xisaab la'aan yahay saasuu inoo sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay waa amray sabirka murugadana waa ka reebay allah waxa uu yidhi wasbir wamaa sabruka ila billaah walaa taxzan calayhim ilaahay wuxuu idhi sabir wamaa sabruka ila billaah sabirkaaguna ma dhacayo ama ma xasilaayo kaalmada allah aad kaalmaysanayso inuu markaa ku dhaca mooyaane yacni si kale uma sabri kartid inaad allah kaalmaysata mooyaane walaa taxzan calayhim ha ka tiiraayoonin oo ha ka murugoon marka murugadii nebiga waa laga reebay calayhi salaatu wasalaam aayado kala duwan baa laga reebayaa walaa taxzan calayhim walaa takun fii dayqin mima yamkuruun yacnii gaalada ha ka murugoon iyo xumaanta ay samaynayaan cidhiirina ha kaga sugnaan dhagartooda oo naftaadu iyo inay cidhiirtoomin waa in laabtaadu waasic noqotaa dhagartoodana aanad markaa waxa weeye wax weyn ka soo qaadin waayo ruux ilaahay ku kalsoon dee bini aadam waxma ma yeeli karo wixii loo qadaray waxaan ahayn ma haleelaya wuxuu kale allah yidhi falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat naftaadu yeena ku bixin tiiraayooyin aad ka tiiraanyoonayso ka qoomamoonayso aawadeed naftaadu yeena u bixin buu ilaahay yidhi wuxuu kaloo allah sheegay wax kastoo dhacaya inay ku dhacayaan ilaahay qadarkiis allah waxau yidhi maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fii kitaabin min qabli an nabra'aha yacni ma jirto waxaa musiibo haleelaysaa dhulka iyo nafihiinna toonna musiibo haleelaysaa ma jirto inay kitaab ku qorayd mooyaane intaan musiibada la abuurin ama intaan dhulka la abuurin ina dalika cala allahi yasiir ashyaadoo dhan ilaahay sii qoray allah waa u sahlanto waa u fududay likay laa ta'saw calaa maa faatakum walaa tafraxuu bimaa aataakum waxaa loogu sheegayaa inay markaa ashyaadu muqadar ahayd oo qornayd oo ilaahay hore u qoray oo wax qoran ay ahayd oo qadaran waxaa loogu sheegayaa si aydaan uga markaa xumaan oo aydaan uga murugoon wixii idin seegay oo wanaaga yacnii shaygaasi muxuu kuu seegay si aynan uga murugan baa laynagu sheegay oo markaad ogaato inay muqadarto ilaahay qadaray dee ruuxii markaa waa sabrayaa qadarka ilaahayna waa ku raalli noqonaya walaa tafraxuu bimaa aataakum iyo si aydaan ugu farxin wuxuu ilaahay idin siiyo nicmooyin ah yaa faraxa kibraysaan oo cantaraysaan aydaan farxin maxaa la rabaa in nicmooyinkana lagu shukriyo masaa'ibtiiyo dhibaatooyinkana lagu sabro midba in mid loo diyaarsadaa la rabaa alla wixii dhibaato ah waxaa loo diyaarsanayaa sabir adkaysi iyo sabir yaa wax alla wixii nicmo ana waxaa loo diyaarsanayaa shukri naq allah loogu shukri naqaayo haddii allah loo shukri naqana allah nicmada waa kordhinayaa lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid allah waxau yidhi haddaad shukri naqdaan waa idiin kordhinayaa haddaad nicmada ilaahay ka abaalka dartaan oo ku shukri naqi weydaanna cadaabkaygu waa daran yahay yacni ciqaab baa ka imanaysa ciqaab ayaa ka imanaysa marka allah wuxuu inoo sheegayaa nicmadii yacni shukriga ayaa markaa lala imanaya marka nicmo la helo waa lagu shukri naqay ruuxuna hadduu shukri naqo ilaahay nicmada waa u siyaadinaya waxaa la yidhahdaa shukrigu waa qaydun linicmati almawjuuda wa sababun linicmati almafquuda laba arrin baa ka dhasha shukri naqa kow waxaa ka dhasha nicmada joogtaa inay sugnaato ay dabar u tahay shukrinaqu dabar uu yahay nicmada maqanna inuu sabab soo jillaabaysa inuu yahay shukrinaqu xaggee laga qaatay labadaba waxaa laga qaatay aayadda lain shakartum laaziidannakum haddaa shukri naqdaan waa idiin kordhinaya korarku muxuu keenayaa tii hore inay joogto tu dambana lagu soo kordhinayo waayo inta hore hadday tegayso ma siyaadeen laaziidannakum ziyaadadu maxay ku timaadaa waa in inta hore joogtaa fasad daloosho haddii la dhaaminayo biyuu ma kordhayaan mise waa dhinmayaan inta halkan lagaga shubaba hadday xagga kale ka tegayaan ka warran kordhi maayaan ya laakiin inta hore hadday baaqi noqonayso ku sugnaanayso inta kale lagu shubaa way siyaadinaysaa laakiin haddii kale ma siyaadinayso marka nicmadii joogtay waxay sababayaa shukrinaqu inay joogto nicmada maqanna sabab buu yahay soo jillaabaysa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr walaysa dalika liaxadin ila lilmu'min wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka muuminka arrinkiisu inuu la yaab leeyahay oo lala yaabo wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cidaan muuminka ahin sidaa male in asaabatu sarraa'u shakara fakaana khayran lah hadday nicmo haleesho waa shukri naqaa khayr baynay u noqonaysa wa in asaabatu daraa'u sabra fakaana khayran lah hadday dhibaata haleeshona waa sabrayaa sabirkaasina khayr buu u noqonaya walaysa dalika liaxadin la lilmu'min taasina cidna uma sugnaan muuminka mooyaane cid kale uma sugnaan yacni saasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka nicmada waa in lagu shukriyaa oo rabbi loogu shukri naqaa masaa'ibtana waa in lagu sabraa marka murugadu aan u soo noqonne shaytaanku wuxuu rabaa qofka muuminka inuu kaga murugaysiiyuu rabaa maqsuud bay shaytaanka u tahay inuu murugo geliyo muuminka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam riyada qofka muuminkii arkayo waxa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay ka mid tahay riyo shaytaanku qofka tusayo oo uga jeedo inuu murugo geliyo shaytaanku muxuu rabaa muuminku inuu murugooduu rabaa hadduu murugoodo camalkii uu samaynayo waa ka daciifaya oo camalkii si fiican uma samaynaayo marka wuxuu doonayaa inuu markaa qofka muuminkii murugoodo naftiisii cidhiirtoonto camalka hortaagan ee ay tahay inuu sameeyana uu ka daciifo ila qofka hadduu murugoonaayo waxba ma qaban karo qof faraxsan oo firinfircoon baa wax qaban kara laakiin hadduu murugoonaayo oo uu isku mashquulsan yahay yacni waxa weeye marka camal ma samaynayo marka riyooyinka xun wuxuu qofka muuminka u tusayaa shaytaanku si uu qofka muuminka u murugo geliyo oo u murugoodo marka maqsuud bay shaytaanka u tahay inuu murugo geliyo allahna muxuu yidhi inama annajwa min ashaytaani liyaxzuna aladiina aamanuu walaysa bidarrihim shayan ila biidni illaah wa cala allahi falyatawakkal ilmu'minuun faqu wuxuu ka ahaaday shaytaan xaggii buu ka ahaaday wakhtiyada qaarkoodba waxaa dhici jirtay gaalada yuhuudda ama munaafiqiintu inay faqaan oo afka isi saarsaaraan si ay muuminiintu u murugoodaan marka faqaa xun ama waxa xun lagu faqayo ama markaa waxa weeye la doonaayo in markaa la shaki geliyo muuminiinta shaytaan xaggii buu ka ahaaday si u murugo geliyo muuminiinta wuxuu uga jeedaa faqaas wuxuu uga jeedaa muuminiinta inuu murugo geliyo uga dan leeyey ya walaysa bidaarrihim shayan ilaa biidni illaah waxna ma dhibaayo oo shaydaankaasi waxba dhibi maayo waxba markaa muuminiintaa gaadhsiin maayo wax ilaahay u qadaray mooyaane wax kale gaadhsiin maayo bes wixii loo qadaray bes unbaa la gaadhsiinaya saas aawadeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi idaa kuntum alaasatan falaa yatanaaja snaani duuna haalisi haddaad saddex tihiin laba yaynay gaar u faqin iyadoo ka kalee saddexaad aanu la socon min ajli anna daalika yuxsinuun muxuu nebigu taa u reebay waa inay taasi muuminka murugo gelinayso haddii saddex qof iyagoo ay meel wada joogaan laba markaa gaar u faqbaxaan qofkii kale waa shakinayaa murugaana ka iman kartaa si aanu kaa kale u murugan baa nebigu wuxuu ka reebay ruuxa in laga faqbaxo iyadaan laga idan qaadan haddii laga idan qaato la yidhahdo warniyo dan yaroo gaaraanu leenahay marka mana fasixi kartaa inaanu markaa gaar yacni uga wada hadallo yacni dhibi kuma sugna oo ay kuu idmo laakiin haddaanu kuu idmin inaad waxa weeye markaa gaar u baxdaan oo qof keliya laga tago oo uu isweydiiyo talow maxaa laga shirayaa maxaa laga faqayaa maadaa lagu tashanayaa maadaa lagu xamanayaa waxyaalo badan baa markaa shaytaanka ku soo tuuraya naftiisii ku soo ridaya waxaa ka imanaysa ma qiimaanad agtooda ku lahayn oo way ku xaqirayaan oo ku yasayaan daba sidaas aawoodee arrinka ay ka sheekaysanayeen kaa qaybgeliyaan inaan istaahil ku ahayn bay kuu qabaan ya waxyaalo badan baa qofkii ku imanaya si aan taasi u dhicin ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba yane gaar uga faqbixin iyadoo markaa kii kale laga tegey ya haddii laakiin jamac iyo jamac ay yihiin walow haba kala badnaadaan oo laba qof iyaguna ay yihiin dhibi kuma sugna markaysaa inay qaar faqbaxaan wax dhibi markaa kuma sugna waxay ku tusinaysaa asbaabtii xataa murugada keenaysay in laga taxadirayo oo layska ilaalinayo ayay ku tusinaysa waxyaalaha markaa murugada layska ilaalinayo waxaa ka mida in marka la ogaado adduunyada qiimaheedu marka horeba inuu liito nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam low kaanat iddunya tacdilu cinda allahi janaaxa bacuuda maa saqaa kaafira minha sharbata maa hadday adduunyadu ilaahay agtiisa u dhigmi lahayd garab kaneeco hadday u dhigmi lahayd kaneeca intay leegta iyadaba iska yar garabkeeduna intuu sii leegyahay garab kaneeco hadday ilaahay agtiisa adduunyadu oo dhammi u dhigmi lahayd maa saqaa kaafira minha sharbata maa gaal kama waraabiyeen qurquro biyo ah kama siiyeen laakiin garab kaneeco ilaahay agtiisa adduunyadu waa ka liidataa saas aawadeed buu u arsaaqay oo uu nicmooyin adduunyo gaaladii u siiyey qaar ka mida yacni uu siiyey marka wax qiimo adduunyadu ay leedahay ma jirto marka haddii waxa weeye nicmooyinkii adduunyada wax ka mida qofka ay seegaan ama dhibaatooyin ku dhacaan xaaladda caynkaasa waa inuu markaa aanu murugoon murugadii waa inuu iska ilaaliyaa waa inuu sabraa waana inuu ogaadaa ibtilaa inay tahay oo nebiyadiiba markaa la imtixaani jiray oo nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ashaddu nnaasi balaan alambiyaa uma alamsal faalamsal dadka waxa ugu dhibaato daran oo ugu dhibaato badnaa nebiyada ayaa ugu dhibaato badnaa yacnii shadaa'idda iyo dhibaatooyinka la kulmay nebiyada ayaa ugu darnaa uma alamsal faalamsal dabeed waxaa ku xiga cidda siday dadku u kala fadli badan yihiin bay u kala dhibaato badnaayeen haddama aragtaa adduunyadu daartii raaxa looguma talagelin saas aawadeed yacni nebiyadii waa la dhibaateeyey waa garanaysaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha dhibaatooyin la kulmay sida qowmkiisu u dhibaateeyeen siday marka waxa weeye marka u cidhiidhi geliyeen siday ugu kallifeen dhulkiisii inay ka saaraan markaa maka oo ahayd axabu lbilaad ila allah dhulku ilaahay ugu jeclaa rasuulkuna ugu jeclaa calayhi salaatu wasalaam xaramkii ilaahayna ku yaallay iyo kacbadii ayaa laga saaray markaasaa lagu tashaday in la dilo oo la go'aansaday marka waxa weeye weliba markaa si shirqoola oo loo kulansan yahay in lagu dilo oo la yidhi reer gaari weliba yaanu diline lafaha quraysheed iyo jilbada quraysheed oo dhan mid walba inaan ha laga soo saaro mid walbana seefa loo dhiibo hal mar ha ku wada dhuftaan yaa reerka uu nebigu ka dhashayna calayhi salaatu wasalaam quraysh oo dhan lama wada dagaalami karo waxay ku khasbananayaan markaa inay mag qaataan shirqoolka intaa la eg baa la isku dayey dhibaatooyin badan baa lagu sameeyey yacnii isagoo waxaa weeye sujuudsan baa madheer korka laga saaray oo marka waxa weeye kacbada agteeda ku tukanaya madheer lasoo qaado markaasaa nebiga la saaray calayhi salaatu wasalaam cayda iyo masabidka iyo marka waxa aflagaadada iyada hadalkeedaba daa yacnii dhibaatooyin fara badan baa nebiga lagu sameeyey calayhi salaatu wasalaam dariiqii hijrada muxuu dhibaato maray ya yacni waxaa weeye god buu ku jiray saddex habeen iyo saddex maalmood uu ku jiray buurta kaarisawr ku yaalla oo waxa weeye markaa halkaas ay ku dhuumanayeen isagiiyo abubakar oo la doonaayey markaa in la dilo oo la yidhi cidda keenta nolol ama geeri madaxooda ku keentaa intaasoo geelay leedahay markaasaa meel walba waxaa loo maray sidii loo heli lahaa gacantana loogu soo dhigi lahaa markii dambena masaafada udhaxaysa marka waxa madiine iyo maka udhaxaysa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa maray intaasuu markaa dariiqii hijrada markaa waxaa maray ma duulin halka la yidhahdo wadaad baa duulo oo markaysaa ahlulkhatwa weeye oo markaa waa waa tallaaba weyne adduunyadu tallaabay u tahay tallaabadu halkan ka qaado makuta kale ku dhigaya karaamaad baa dad leeyahay oo markaasaa waxa weeye hebel waa ahlu khatway kuli ahlu khatwa ahlu khatwa waa maxay adduunyaduba tallaabay uga dhigan tahay min qaaro ilaa qaara qaaraddan buu ka qaadaya qaaradda kale u geynaya talaabada hadduu doono waa soo yaro gaabin karaa hadduu doona waa sii kala bixin karaa maaha tallaabooyin badan waa hal tallaabo gebadeedba ya oo talow tallaabada miyaa nebigu gaadhin hadday jirto markaysaga fadiilo markaysaga taas lagu gaadhayaa dee waxa weeye sidee marka waxaa loo odhanayaa cid markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam atbaacdiisa oo ummaddiisa ka mida ayaa ahlu khatwo ahayd oo waxa weeye markaa maalin walba markaa ay ku leeyihiin ma ku kusoo tukan jirin qaar baa intay salaaddii ka tageen oo salaaddii tukan waayeen bay ku leeyihiin soddon sano lama arag meeluu ku tukanaayo oo maxaa dhacay ahlu khad wuu ahaayo dee tallaabada intuu tallaabsaduunbuu markaysaga shanta salaadood maku ku tukan jiray oo sokaalkan joogay ma waa sii tallaabsadaa soo tallaabsadaa oo haddaba maxaa marka waxa weeye intaasoo maalmood nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar ay u soconayeen maxaa gaalku garwadeenka ugu ahaa nin dhulyaqaan oo cabdullaahi bnu urayqid loodhan jiray oo gaal ahaa ayay markaa kiraysteen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar suu u dalmariyo waddo ayna dadku aqoonin u mariyo ninkaasaa dhul mariyey oo dariiqii dadku ay yaqaaneen ee badankoodu ay mari jireen dariiq ka duwan buu mariyey khudadda uu sameeyeyna waxay tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey inuu markaa yidhaahdo markaa waxwayaan halaha noo soo daaji saddex habeen iyo saddex maalmood soo daaji saddexdaa habeen iyo saddexdaa maalmood dabeedna halkaa aan isugu nimaadno waa nimay aamineen oo inaan waxba ka sheegan ay ku kalsoonaayeen xaqiiqaduna sidii bay noqotay muu samayn marka waxa weeye gaaladii warka intuu u gudbiyey inuu yidhaahdo dee halkaasaan soo marinayaae markaana qaqabta ma odhan sirtiina ma bixin sidiibuu ku guriga geeyoo madiine ku geeyey calaa kulli xaal nebiyada qaarkood waaba la dilay oo qoomkii loo soo diraa dilay yacni dhibaatooyin badan baa nebiyada la kulmay qaarkood xanuunno badan baa ku dhacay nebi ayuub siddeed iyo toban sano xanuunsanayo mariil noqday waa nebi ayuub siddeed iyo toban sano ayuu xanuunsanayay markaasuu mariil noqday markaasaa dhowe iyo dheeraba ka tageen waxaa ku soo hadhay haweenaydii uu qabay iyo laba nin oo markaa waxa iyaguna soo booqan jiray bes dadkii kaleo dhan waa ka tageen maalintii dambaa labadii nin markaa wada hadleen markaasaa waxay yidhaahdeen war nebi ayuub xaaladdan uu ku sugan yahay ayuub talow waa maxay yaa muddo siddeed iyo toban sanaa ilaahay uma naxariisan yacnii kurbadan dhibaatadaee xanuunkaa kama faydin naxariis nooc kalea ka tilmaami maayaan talow muxuu galay muxuu la yimi haweenaydii baa maqashay dabeedna waxay u sheegtay ayuub bay u sheegtay dabeedna wuxuu ihi waxaan galay garan maayo waxaan arkaa laba markaa ruuxoo markaa waxa weeye midkood ilaahay ku dhaarto markaasaan dabeedna waxaan isidhaahdaa waa inta uu ku dambaabaa markaasaan kafaara gudaa buuri haddayna taa ahayn wax kale garan maayo maalintii dambe ayuu markaa korka u baxay waa mariil jidhkiisii wuxuu noqday waxa weeye waa daciifay ruux siddeed iyo toban sane xanuunsanayay bal ka soo qaado intaa mariil ahaa xanuun weyn xanuunsanayay halkii bay gabadhi ka noqotay gurigay ku noqotay markay guriga ku noqotay baa intii ay ka maqnayd baa waxaa lagu yidhi urkud birijlik addinkaaga dhulka ku dhufo dhulka ku dhuftay biyaa ka soo baxay haadaa mukhtasalun baaridun wa sharaab oo wax lagu maydho oo qabow iyo markaa waxa sharaab la cabbo wey biyaha qaybna cab qaybna ku maydho markaasuu qaybna cabbay qaybtii kalena ku maydha muluf xanuunkiiyo wixii dhanba waa ka siibmeye isla markiiba sidii uu ahaan jiru ku noqda qofkii dumaree haweenaydii baa soo noqotay oo gurigoodii bay ka soo noqotay xaggii markaa ayuub ninkeedii ayay istiri qabo waxaa ka soo horbaxay isagoo labisan ayaa ka soo horbaxay way u qaadan weyde waa isagii markaasay waxay tihi nebigii ilaahay la imtixaanay halkaama ku aragtay alla berigu markaysaa caafimaadka qabay wax kaaga eg ma arag cid kaaga eg weligay ma arag ismay odhan waa isagii dee haddeer bay ka noqoto ay ogeed inuu mariil yahay jidhkiisuna daciif yahay ya isla markiiba isagiibaa sidan laga dhigay ismay odhan marka shadaa'iddi iyo dhibaatooyinku way jiraan waana imanayaan adduunyadana imtixaanka iska leh qof kastaba marka waxa weye waa la imtixaanaya haddii marka waxa weeye diintiisa aday ku jiro imtixaanka waa loo kordhinaya imtixaanka waa loo kordhinaya sida axaadiistu markaa ay sheegaysa xadiis kale wuxuu tilmaamayaa nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa yusiibu almar'a almu'mina min nasabin walaa wasabin walaa hammin walaa xasanin walaa hammin walaa adan xataa shawkatu yushaakuha ilaa kafara allahu canhu biha khataayaah xadiis bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen qofka muuminkaa ma haleelo daal ma haleelo yacnii markaa xanuun iyo daal iyo dhibaato iyo hammi iyo murugo iyo warwar yacni midnaba ma haleelo kulay ku tahay qodax muddaa ma haleesho inuu ilaahay kaga daadiyo mooyaane dembiyadiis yacni wax kasta oo dhib ah kulay ku tahay inta yar ee warwarkee ku timi inta murugada ah inta daalka ah yacni waxa weeye xanuunka ku dhaca qodaxda mudda waxa yar ee qaniina shay kasta oo markaa waxaa dhib ah dembi baa laga daadinaya bukhaari iyo muslim baa soo weriyey marka qofku markuu ogaado dhibaatadan inay dantiisa tahay oo isagii dembi lagaga daadinayo marka u ogaado waa ku sabraya kamana murugoonayo waa inaad ogaataa inaad dantaada tahay waxaa kuu qadaray dhibaatadan arxamu araaximiin cid ku naxariisatay yaa kugu naxariis badan allah baa kugu naxariis badan allah qof walba waa uga naxariis badan yahay hooyadii iyo aabbihii waa uga naxariis badan yahay qofkaa hooyadii siday ugu naxariisanayso si ka badan baa allah ugu naxariisanaya wa arxamu araaximiin hooyada ama aabbaha arxamu araaximiin ma aha laakiin allah waa arxamu araaximiin cid naxariisata waa kii ugu naxariista badnaa marka markaad ogaato arxamu araaximiin inuu kuu qadaray oo kuu dooray oo kuu doonay oo kula doonay sidaa markaad ogaato waxa weeye waxaad garanaysaa inay dantaadii tahay qofku dantiisii inay tahay baan ogayn laakiin sawaabka iyo ajarka uu ka helayo iyo dembiyada lagaga daadinayo hadduu markaa ogaado wuxuu garanayaa inay markaysaga dantiisii tahay qaybka umuuruhu inaga qarsoon yihiin ayaa sababaya in wakhtiyada qaarkood dhibaatooyinka aynu dhibsanno laakiin dhibtu waxaad ogaataa inay dantaada tahay qisaa dhacday wakhtigii markaa taabiciinta ayaa waxaa dhacday ninbaa labada addinba ka jabay labaduba malow waa jabeen nin shiikhoo caalim ah oo culammadii taabiciinta ka mida oo abuqilaabo la odhan jiray anas ibnu maalikna aad axaadiista uga warin jiray ayaa soo booqday ninkii buu sabirsiiyey dabeedna wuxuu ku yidhi waxaa laga yaabaa inay sidani dantaada too kuu fiican tahay inaad labada addinba ka jabtaa inay dantaada too kuu fiicantaa laga yaabaa oo ay khayr kuu tahay markaasaan waxaan isweydiiyey buuhi wa ayu khayrin fi inkisaari rijlaya oo khayrka iigu jira maxay tahay inaan labada addinba ka jabaa yaabay buuhi waa iga tegey muddo yar dabadeed baa waxa yimi dhambaal nin la ordaya oole boqorkii yaziid ibnu mucaawiya ayaa dhambaalkan soo diray dhambaalkaasi wuxuu xambaarsan yahay xusein ibnu cali baa ciraaq ku urursanaya ciidan kaxayso ciidanka ka hortag oo raggii marka waxa weyaan yani hogaamiyeyaasha ahaa ee marka ciidamada hogaamin jiray uu ka mid ahaa ninkani markaasu dee waa jabano adiga arka labada addinba kabiniyaa isaaran ninkii baa arkay waa u cudurdaaray wuu noqday xaggii shaam markuu ku noqday ayuu markaa war ninkii waa jaban yaho labada addinba waa ka jabay cubaydillaahi ibnu ziyaad baa loo diray isagaa ciidankii kaxaystay wixii ka dhacaa ka dhacay xusein ibnu cali waa kii dilay markaasuu ninkii garwaaqsaday inay khayr u ahayd labada addin inuu ka jabaa wuxu uhi abuqilaaba waa siduu sheegaye khayr bay ii ahayd inaan labada addin ka jabo oo inankii nebigu awowga u ahaayee faatima dhashay ee ina cali ibnu abi taalib xusein dilkiisaa ilaahay iga badbaadinayo marka danbay ii ahayd inaan labada addinba ka jabaa markaasuu gartay markii hore laakiin arrinku qarsoonaa muu garanayn siday khayr ugu tahay qiso labaad qisada labaad ahlucilmiga qaarkood baa sheega oo culammada casrigan ka mid ah asheekh ibnu cuthaymiin ayaa sheegay raximahullah wuxuuhi nin baa diyaarad la socday taransit buu ahaa diyaaraddii baa markaa madaar ayay ku sugnaatay taransit baa dadka ku noqdeen nin baa seexday diyaaraddii baa wakhtigii la korayey gaadhay dadkii baa loo dhawaaqay dadkii kale waa koreen ninkan waa la waayey diyaaraddii baa kacday ninkii wuxuu toosay diyaaraddii oo markaa markaa kacday markaasuu ka murugooday inuu diyaaradiisii ka hadhay diyaaradiisii inuu ka hadhay ayuu ka murugooday wakhti aan badnayn dabadeed baa loo sheegay diyaaraddii inay dhacday cid dadkii saaraana qof aanu ka bixin markaana wuxuu ku farxay diyaaradda inuu ka hadhay diyaaraddii inay ka tagtay soo markii hore kama murugoon markii dambena wuxuu ku farxay in diyaaraddii ay ka tagtay oo uu ka hadhay oo waxa weeye dee nabadgelyadiisa ayay markaa tani ahaydoo isagu kuma qornayn inuu diyaaraddaa ku baxo oo ku dhinto marka shay baa daahirkiisa marka laga eego qofku moodayaa inay marka waxa weeye khayr aynay u ahayn laakiin xaqiiqadu ay tahay inay khayr u leedahay qiso saddexaad waxaa jiray nin boqor ahaa ninka boqorkaa nin baa la fadhiisan jiray oo boqorka u tegi jiray boqorkaasuu la joogi jiray dabeedna caado wuxuu lahaa inuu yidhaahdo waxaa laga yaabaa lacalla fiiha khayran arrinkaa in khayr ku jiraa laga yaaba maalintii dambaa boqorkii dhaawac weyn baa soo gaadhay wejigaasu ka dakramay dakhar aad u weyn baa ku dhacay ninkii baa wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa inay khayr kuu tahay boqorkii baa cadhooday wuxuu yidhi ma dakharka inta leega ay gaadhadaada in khayr kuu yahaa laga yaabaa xidha buu yidhi markaasu waxaa laga yaabaa buui xadhigu inuu khayri yahay tii labaadna saasuu ka yidhi ninkii baa la xidha boqorkii baa wuxuu sameeyey inuu markaa gaadhkiiyo wixii ka baxsado oo dadkanna yacni madaxda la ilaaliyaa waxay dareemayaan noocan maa cidhiidhi yacni ciidamadan iyo dadkan hor jooga iyo dee xabsi guri oo kale inay iskaga jiraan yacni jeel marka waxaa guriga ah marka dee nooc xorriyadu doonayaa wakhtiyada qaarkood baa gaadhkooda ay ka baxsadaan si ay xorriyadu dareemaan waxaan daba yaacaya ee markaa marba ilaalinaya halkaa ha marin halkaa ka joog halkaa hayna geyn ah ya yacni waxa weeye cidhiidhiga noocaasay markaa wakhtiyada qaar dhibsadaan ninkii baa gaadhkii ka baxsaday boqorka ahaayoo dabeedno markaysaa markaa wuxuu qabtay ayga waa ugaadhsi tegey nooc xorriyadii si wuxu dareemo niman shuftaa baa helay oo dadka intay qafaashaan dabeedna markaa waxay kaxaystaan oo dabeedna iibiyeba nimankii baa qabtay markuu ninkii gacan galay gaadhiyo waxbana lama socdaan ayay dabeedna isweydiinayaan ninu dakhar weyn buu leeyahoo qiimo badan laynaga siisan maayo iyagu garan maayan boqorkii inuu yahay ya ceeb weyn baa ku sugan saas aawadeed qiimo fara badan laynaga siisan maayo aan iska sii dayn bay sii daayeen iska orod bay dhahen ninkii boqorkaa soo noqday markaasi war wuxuu ninku sheegaya weeyaane khayr baa kuu noqdo dakharkii sababtiisa aad ku badbaadayba waa ninkii soo daayay buuri oo ii keena waa loo keena wuxuuhi waxaad sheegaysay weeyaane saasaa dhacday oo saasaa dhacdo oo saasaa dhacdo dakharka sababtiisii baa laygu soo daayey marka khayr bay ii ahay oo waxaad sheegaysay runtaa wey anna jeelku khayr buu i ahaa buu yidhi waayo haddaad baxdo waan ku raaci lahaa marka anaa lay qaadan lahaa buu yidhi aniga ayaa lay kaxaysan lahaa lay qaadan lahaa marka anna see layga badbaadiyo ayaa marka waxaweye jeelku markaa khayr ii ahaa buuyi calaa kulli xaal waa in la ogaadaa dhibaatooyinka adduunyada waxa weeye yacni waxaa ku sugan sawaab waxaa ku sugan ajar baa ku sugan waxaa ku sugan dembi daadin baa ku sugan marka dee waa in lagu sabraa waa inaan laga murugun waa in la ogaadaa dhibaato kastaba dhibaato kaleo ka weyni inay jirto marka dhibaatadani ay kugu dhacdo waa inaad marka garwaaqsataa ilaaha khafiifiyey dhibaatadiioo sidan ka dhigay ayaa mahad leh ruuxii haddii markaa waxaway laxaadu waayo dee ilaaha laba laxaad markaa aan ka tegsiine markaa hal laxaad keliya ka tegsiiyey dee noocan maa soo ma kala darna inuu labada laxaadba waayo iyo inuu mid waayo in labada addinba go'aan in labada gacmoodba go'aan iyo in mid go'do in labada indhoodba uu waayo iyo inuu mid waayo marka waxa weeye midda u hadhay waa inu ilaahay ku mahadiyaa ta marka uu waayeyna waa inuu ku sabraa ta kale uu ilaahay u baaqi yeelayna waa inuu yacni ku shukri naqaa dhibaato walba dhibaataa ka daran marka dhibaato kasta waa inuu eegaa dhibaatada ka weyn badbaadinta ilaahay ka badbaadiyey ama khafiifinta uu ilaahay khafiifiyey ilaa hadal xad oo aanu markaa intaa in ka weyn aanu ka yeelin waa inuu ilaahay ugu mahadnaqaa waana inuu ugu sabraa dhibtan lafteeda waa inuu ugu sabraa waa inuu ogaadaa dhibaatadani dantiisa inay tahay oo waxa weeye masaa'ibkii oo marka waxa weeye dee sawaab iyo ajar baa laga helayaa sida adiladu sheegayso ay tilmaamayso marka waxa weeye waa in lagu sabraa marka dikriga ilaahay waa in la farabadiyaa allah waxa uu yidhi walaqad naclamu anaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun fasabbix bixamdi rabbika wa kun min asaajidiin wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin waan ognahay buu allah yidhi in laabtaadu ay cidhiirtoomayso waxay odhanayaan ay ku cidhiirtoomayso waa ognahay buu allah yidhi maxaa haddaba cidhiirigaa lagaga baxayaa fasabbix bixamdi rabbika wa kun min asaajidiin tasbiixso oo ilaahay u tasbiixsado subxaana allah dheh mahadnaqa rabbi aad u mahadnaqaysana ku ladh oo subxaana allahi bixamdihi dheh wa kun min asaajidiin kuwa sujuudaya ka mid noqo marka dikriga tasbiixda iyo cibaadada in cidhiirtoonka laga baxaayo laabta ay cidhiirtoomaysa iyo murugada ayaa laga qaadanaya fasabbix bixamdi maxaa fa loo geliyey markii la soo sheegay in nebiga calayhi salaatu wasalaam laabtiisu ay ka diiqadoonayso waxay gaaladu odhanayaan oo masabidka oo cayda oo dhaleecaynta oo beeninta ah ya waxa inuu ka cidhiirtoomayo markii laynoo sheegay baa waxaa la yidhi fasabbix bixamdi rabbik marka waxaa laga qaadanayaa yacni waxa lagaga baxayaa shiddada iyo dhibaatada inay tahay tasbiixda ilaahay loo tasbiixsanaayo iyo mahadnaqa allaha loo mahadnaqaayo iyo sujuudda allah loo sujuudaayo wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin marka tasbiixda iyo taxmiidda waa in la badiyaa sujuuddana waa in la badiyaa wastaciinuu bisabri wasalaa yacni kaalmaysta sabirka iyo salaada xadiiskii maxaa ku soo arooray kaana idaa xasabahu amrun fasica ila asalaa nabigu calayhi salaatu wasalaam marka arrin ku soo darriyo salaadda xaggeedu u argagixi jiray hadda ma aragtaa yacani marka waxa musiiba ay ku timaaddo ama dhibaata ku timaaddo markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam tukan jiray haddii shiddan laguu sheego salaadda qaabilo salaad la kaalay haddii qofkaad jeclayd ama marka waxaa qariibkaaga ahaa ama aabbaha ama walaalka ama ooridaada ama ubadkaagii ama waalidkaa ayaa dhintay haddii lagu yidhaahdo salaadda tuko ya sabir inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun dheh allahuma ajurnii fii musiibatii waakhlif lii khayran minha ilaahu musiibadayda iga ajar sii wax ka khayr badanna ilah igu arsaaq ummu salama waxaa ka dhintay ninkeedii cabdullaahi bni cabdilasad abu salama la odhan jiray ayaa dhintay ummu salama markuu ka dhintay ummu salama waxay tidhi oo yaa ka khayr badan markaa abu salama yaa ka khayr badan saaxibu rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam waa nin markaa waxaa khayr badan buu ahaa oo iyaduna ay jeclayd dabeedna markaasaa waxay ka maqashay nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis ay ka maqashay ayay markaa fulisay oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis macnihiisu yahay qofka musiiba ku dhacdo oo dabeedna yidhaahda inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajurnii fii musiibatii wa akhlif lii khayran minha ya dikrigaa ku hadla dabeedna ducadaa yidhaahdaa ilaahu musiibadayda iga ajar sii wax ka khayr badanna ilaahu igu arsaaq ilaahay wuxuu ku arsaaqaa wax ka khayr badan buu ugu beddelaa ummu salama sidii bay tidhi iyadoo xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam fulinaysa ayay sidaa tidhi waxay markii dambe tidhi ilaahay wuxuu iigu beddelay nebiga calayhi salaatu wasalaam buu iigu beddelay oo nebigaa guursaday waxay ka mid noqotay zawjaadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ooryihii nebiga ayay ka mid noqotay min ummahaati almu'miniin ayay markaa ka mid noqotay nebiguna calayhi salaatu wasalaam abuu salama waa ka khayr badan yihin marka ducadaas iyo dikrigaasi aad iyo aad bay u fadli badan yihiin oo ay u mudan yihiin aad iyo aad bay u mudan yihiin waa inuu eegaa dhibaatooyinkii dadka wanaagsan soo gaadhay waa inuu eegaa oo ku cibro qaataa nicmada marka waxa weeye cidda ka nicmada yar waa inuu markaa eegaa oo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam induruu ilaa man huwa asfala minkum walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum eega cidda markaa idinka hoosaysa cidda idinka sarraysa ha eegina nicmooyinku waxay u qaybsamaan laba qaybood bay u qaybsamaan nicmo waxa weeye waa nicmo diini ah nicmona waa nicmo adduunyo nicmada diiniga lama eego cidda kaa liidata lama eego waxaa la eegaa nicmada diiniga cidda kaa sidata kaa cibaadada badan kaa soonka badan kaa qur'aan akhriska badan salaadda kaaga dadaalka badan kaa xuska badan kaa sadaqada badan kaa cibaadada badan yacni waxa weeye si aad u higsato si aad ula tartanto si aad uga dheerayso waxaa la eegaa cidda markaa kaa mudan baa la eegaa waa wixii nicmo diiniya ku saabsan inaad higsataa la rabaa falyatanafas ilmutanaafisuun ha baratamaan oo ha tartamaan kuwa tartamaya khayrka waa loo kala dheereeya laakiin wixii nicmo diiniya aan ahayn ee adduunyo ku saabsan hadday xoog tahay hadday xoolo tahay hadday taran tahay hadday marka waxa weeye magac iyo maamuus tahay hadday maal tahay hadday khayrkee tahay wax alla wixii nicmo adduunyo ah cidda kaa liidataa la eegaa xoog yaraan haddaad ka cabanayso cidda kaa xoogga yar eeg xanuun haddaad ka cabanayso cidda kaa xanuunka badan eeg maal haddaad ka cabanayso cidda kaa sii maalka yar eeg haddaad markaa ka cabanayso yacni waxa weeye qurux yacni haddaad ka cabanayso zawjada markaa xaggeeda cidda kaa liidata eeg hadday xataa ooridu ku dhibayso ama ninku ku dhibaayo qof dumara hadday tahay waxaad eegtaa kuwa kaa dhibaatada badan ha eegin marka waxa weye cidda markaa kaa sidata yacni waxa weeye hebel yacni qof dumaroo marka waxa weeye haweenaydaada ka yacni qurux badan ka waxa weeye murwaad badan ka waxa weye maamuus badan ka waxaweye wanaagsan ayuu qabaa ha odhan cidda kaa liidata eeg yaa qof dumar hadday tahay ninkeeda hadday wax kaga cabanayso waa ynaynay eegin cidda marka waxawe ka ninka wanaagsan gabadha ka ninka wanaagsan waa ynaynay eegin waa inay eegtaa dumarka waxa weeye markaa ninkoodu ka daran yahay ninkeeda oo deedna ay tidhahdaa waxa weeye yacni qoladaasi waa kaa daranta si ay ugu sabirto nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam unduruu ilaa man huwa asfala minkum eega cidda idinka hoosaysa waa nicmooyinka adduunyo wala tanduru ilaa man huwa fawqakum ha eegina cidda idinka koraysa ha eegina fadalika ajdaru an laa tasdaruu nicmat allahi calaykum kaasaa markaa u mudnaansha badan inaa xaqiri weydaan nicmada ilaahay korkiinna ku galladaystay hadduu qofku eego nicmada adduunyo cidda ka nicmada badan oo ka ladnaanta badan oo ka caafimaadka badan oo ka xoogga badan oo ka taranta badan oo ka dumarka wanaagsan ama ka ninka wanaagsan hadday qof dumara tahay waxa weeye wuxuu xaqirayaa nicmada ilaahay oo wuxuu is odhanaya ilahay waxba kuma siinin si aan taasi u dhicin oo u garwaaqsado nicmada ilaahay ku galladaystay cidda ka liidata waa inuu eegaa wixii adduunye ah wixii adduunye ah cidda ka liidata waa inuu eegaa taana waxaa ka imanaysa inuu ogaado yacni waxa weeye nicmada ilaahay ku galladaystay siday weyn tahay hadduu marin yaho xanuunsanayo ou laxaad la' yahay waa inuu ogaadaa qaar laba laxaad la' inay jiraan hadduu laba la' yahay qaar saddex li inay jiraan waa inuu ogaadaa hadduu bukaan socod yahay qaar mariiloo markaa gobasha aan ka kici karin inay jiraan waa inuu ogaadaa ya qaar kaadida laga qaadaa inay jiraan waa inuu ogaadaa hadduu markaa waxaweye xanuunna qabo qaar ka xanuunna badan inay jiraan waa inuu ogaadaa haddama aragta yacni waxa weeye mar walba waa inuu eegaa cidda ka sii daran ee ka dhibaatada badan waa inuu eegaa xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey khabaab waxa uu soo wariyey inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaarkood ay uga cawdeen dhibaatada ay ku sugan yihiin dabeedna ay yidhahaan ilaahay noo bari dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay dhibaatooyinkii ummadihii hore ay soo mareen dadkii mu'miniinta ah ee ummadihii hore dhibaatooyinka soo mareen ayuu nebigu u sheegay oo wuxuu yihi waxaa ku sugnaa kuwii idinka horreeyey qaar markaa inta seef lasoo qaado miinshaar lasoo qaado ayaa madaxa bartankiisa la dhigi jiray markaasaa la odhan jiray diinka ka noqo markaasuu odhan jiray ka noqon maayo markaasa sida loogu kirkirayo miishaartaas baa laba loo kala jari jiray waxaa loo soo qaadi jiray yacni garfeedho markaa waxa bira la soo qaadi jiray markaasaa waxbay jidhkooda sidaa loo gelgelin jiray oo hilibka sidaa looga soo goyn jiray lafaha haddama aragtaa markaasaynay diinkoodii ka celin jirin muxuu u sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dhibaatadaay ka cabanayeen dhibaato ka daran inay jirto unduruu ilaa man huwa asfala minkum walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum yacni sabirsiinta uu sabirsiinaayo wuxuu u sheegayaa ciddii ka dhibaatada badnayd iyo waxay soo mareen ya markaasuu markuu taa u sheegay ayuu haddana wuxuu u sheegay rajo gelin markaasuu wallaahi layutimana allaahu hada alamra ilaahay baan ku dhaartay ilaahay dhammaystire arrinkan xataa yasiira araakibu min sancaa ilaa xadri mowt laa yakhaafu ila allah wadiiba calaa hanami yacni ruuxu markaa wuxuu safri doonaa socon doonaa sanca iyo xadramowt intii ka ahaatuu markaa safri doonaa ama sanca ilaa xadramowt buu markaysagaa socon doonaa ka markaa rukuubka fuushani isagaan cidnaba ka baqayn allah inuu ka baqaayo mooyaane ou markaa bahalkana ama yeygana uga baqaayo adhigiis cid kale aanu ka baqayn yacni waxaa weeye farajkii ilaahay waa soo socdaa waa imanayaa saasaa nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaari iyxadiiska bukhaari iyo imaam axmed iyo soo wariyeen wuxuu allah inoo sheegay dhib kasta inuu fudayd ka dambeeyo fa inna maca alcusri yusran inna maca alcusri yusran dhibaatada waxaa la jirkeeda ahaatay fudayd iyo sahlanaansho mar labaad baa lagu celiyay inna maca alcusri yusran waxaa laga soo wariyey cabdullahi bnu cabbaas laga sheegay inuu yidhi lan yagliba cusrun yusrayn hal shiddo ama dhibaato kama haalib noqonayso laba fudayd laba fudayd waa maxay yusriga la nakireeyey wuxuu tilmaamayaa yacni hayr alawal inuu fudayd kale yaho kii hore aanu ahayn saasuu tilmaamaya kan la macrifeeyena wuxuu noqonayaa cayn alawal isla kii horeu noqonaya isla kii hore ayuu markaa noqonaya sayajcalu allahu bacda cusrin yusra ilaahay wuxuu yeeli doonaa yacni adayg kasta dabadii wuxuu ka yeeli doonaa fudayd buu ka dambaysiin doonaa fudayd buu ka dambaysiin doonaa marka waxaa laynoo sheegay shadaa'idda in faraj ka dambeeyo in marka waxaa dhibaatada laga bixi doono dhibaataduna aynay waari doonin saasaa marka waxaa laynoo tilmaamay saas aawadeed waa in markaa la sabraa nebi yuunus waxaa ku dhacday marka waxa shiddo badan baa ku dhacday badda ayaa lagu tuuray dabeedna nibiri weyn baa liqay caloosha nibirigu galay halkaasuu dabeedna markaa ilaahay ku baryaayey wadannuuna id dahaba mugaadiban fadanna an lan naqdira calayhi fanaadaa fi dulumaati an laa ilaaha ilaa ant subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin waxa weeye qowmkiisii buu u cadhooday dabeedna idan la'aan baa ku baxay arrinka noocaasaa ku dhacay nibirigaasaa liqay mugdiyaal dhexdood buu ka dhawaaqay waa mugdigii habeenka waa mugdigii badda waa mugdigii caloosha nibiriga waa saddex mugdi oo kala korreeya hadduu gudcur yahay mugdiyo kala raacay wuxuu markaa ilaahay ku xuseeyey tawxiid iyo tasbiix iyo ictiraaf uu dulmi ictiraafayo waa saddex shay fanaadaa fi dulumaati an laa ilaaha ilaa ant subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin wuxuu ku celcelinayey ilaahu mid xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane xumaan adaa ka nasahan iyo ceeb iyo nuqsaan oo dhan adaa ka dheer oo ka hufan aan shaqo ku lahay innii kuntu min aldaalimiin kuwa xadgudbaan ka mid ahay waan xadgudbay yacni waa qaldamay intaasuu ku celcelinayey faistajabnaa lahu wanajaynaahu min alhammi wakadalika nunji lmu'miniin allah wuxuu ihi waa ka aqballay ducadiisii waana badbaadinno yacni murugadii baanu ka badbaadinnay iyo warwarkii saasoo kalenu muuminiinta u badbaadinnaa marka tawxiid iyo tasbiix iyo ictiraaf uu dulmi ictiraafayo ayuu ku celcelinayay waxaa laga qaadanaya wakhtiyada shadaa'idda saasoo kale in la yidhaahdo saas aawadeed ducada nebi yuunus waxaa la yidhahdaa waa mustajaaba sida markaa xadiis baa lagu soo wariyey aayaddana maxaa ilaahay yidhi wakadalika nunji lmu'miniin sidaannu yuunus u badbaadinoo kaleanu muuminiintana u badbaadinaynaa saasuu allah yidhi waxyaalaha lagu badbaadaayo waxaa ka mid a salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam in la farabadiyo ninbaa nebiga wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allah waxaad ka warrantaa haddii waxaweye ducadaan ilaahay baryaayo rubuceed aan adiga kaa yeelo salligaada waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad ka badisana waa kaaga khayr badanta haddaad nuskeed ka yeelo ka warran buu yidhi haddaad ka badisana waa kaaga khayr badantay buu yidhi yacnii haddaan markaa kulligeed aan ducadaan ilaahay baryaayo aan ka dhigaba salligaaga bal ka warran nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo wariyey inuu yidhi iidan tukfaa hammuk wa yukfara dambuk haddaad sidaa yeesho hamigaagana waa lagaa kaafinayaa iyo warwarkaaga waa lagaa kaafinaya laga kulmayso waxaad ka warwarto dembigaagana waa la dhaafaya xadiiska culamada qaarkood baa quweeyey iidan tukfaa hammuk wa yukfara dambuk hamigaagana waa lagaa kaafinaya dembigaagana waa la dhaafaya marka salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam in la farabadsado shadaa'idda waa laga baxaa dembi dhaafna waa lagu helaa shadaa'iddi iyo dhibaatooyinkiina waa laga baxaa qiso waxa weeye nin ii sheegay nin marka waxa weye yani wadaada ayaa ii sheegay oo igu yidhi waxa weeye waan addin baa i xanuunay buuri addinka markuu i xanuunay ayaan waxaan ku tukanayay buuri mudabbila ah ayaan kursi ku tukanayay buuri kadib waxaan doonay inaan markaa bal hindiya iyo dhul qabta ayaan doonay xaggaa jabuuti baan tegey waxaan doonay marka waxa weeye inaan dabadaha hindiya inuu ii sheegaan filaya ayaan doonaya inaan qabto anoo markaa jabuuti jooga oo rajaynaya inaan markaa dabadda ugu baxo arrinkaas ayaan maalin salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam baan u fadhiistay toban kun oo goor baa nebiga ku salliyey buuri markaan toban kun marinayey ayaa addinkii la sii daayey buuri addinkaasaa u dhaqdhaqaajiyey saas sidiiba maaha biririx wax alla wax ku suganba ma jiro addinkii waa bogsaday hadda dawa ma liqin halkii baan iska soo noqday buuri ilaa la'aan sidii buu yahay waxa weeye yacni xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegayaa hamigaaga waa lagaa kaafinayaa marka salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii la farabadiyo waxaa lagu helaa faraj kurubaadka laga baxo ayaa la helaa allah waxauu yidhi faasaabakum ghaman bihammin likay laa taxzanuu calaa maa faatakum allah wuxuu idinku abaalmariyey hammi ayuu hammi sababtii idinku abaalmariyey likay laa taxzanuu likay taxzanuu lama odhan likay laa taxzanuu bacdibaa waxay yidhaahdeen culammada ka mida laada ayaa masiida litawkiida oo macnuhu wuxuu u dhacayaa likay taxzanuu lakin hada khalat tafsiirka noocaasoo saa lagu fasirayaa sax maa waxa saxan laadani inay asal tahay baa saxan marka murugadu inay marka waxa weeye kala dambayso muruga muruga sababteed ay ku timaadaa oo muruga marka waxa weeye murugadii muruga ka dambaysaa ma waxay sababaysaa waxaweye murugadii in la waayo hammigii in waxa weeye yacni fa asaabakum ghamman bihammin laba hammi oo sabab isu ah miyay muruga la'aani ka dhalanayso waxaa la soo wariyey marka xadiis baa la soo wariyey cabdullaahi ibnu cabbaas laga soo warinaayo oo tilmaamaya aayaddu waxay ku saabsanayd ghaswadii uxud bay ku saabsanayd ghaswatu uxud markay dhacday shaytaankaa qayliyey waxyaalaha niyadjabka uu doonayay muuminiinta inuu ku sameeyo kuna murugo geliye ayay ka mid ahayd dagaalkii siduu u socday baa shaytaanku af labadii dhawaaqay cod la maqlaayo dheer buu ku dhawaaqay oo uu leeyahay qutila muxammad maxamed waa la dilay muuminiintii waa maqleen hadalkaas qayb ka midii runbay moodeen niyad jab bay u sababto qaar baaba iska fadhiistay murugada ku timid daraaddeed baa qaarkood fadhiisteen waatii saxaabigii markaa anas ibnu nadir uu soo maraayo jamac muslimiinta ka mid oo meel fadhiya markuu soo maray ayaa waxay ku yidhahdeen maxamed waa la dilay markaasi haddii la dilay maxaad la fadhidaan meesha lagu dilay maa ku dhimataan ya markaasuu dhaafay markaasuu yidhi allahuma innii abra'u ilayka mima sanaca haaulaa wa haaulaa yacni kuwa gaalada iyo kuwa muslimiintu labaduba waxay sameeyeen ilahu adaan kaaga beri noqonaya xadiiskana usoo noqono kan ibnu cabbaas shaydaankiiba af labadii yeedho waa dhawaaqo oo wuxuu yidhi maxamed waa la dilay waxay saxaabadii yidhaahdeen kamaanu shakin inay dhab tahay annagoo sidaa ku sugan aan ka shakisnayn oo iska yaqiinsannayba in la dilay ayaa nebigii nagu soo baxay calayhi salaatu wasalaam markaasaanu faraxnay fama zilna kadalika ma nashuku anahu qad qutila xata طalaca rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam qaluu fafarixna xata kaanahu lam yusibna ma asaabana ya laba murugay ahayd nebiga in la dilay calayhi salaatu wasalaam iyo inay jabeen laba murugay ahayd murugadii hore maxay ahayd waa jabka marka waxa muslimiintu marka ay jabeen ee laga irroonaaday dagaalka intii dambe sababay iyagu la yimaadeen daraaddeed murugada kalena waxay ahayd waa inay marka waxaa nebiga in la dilay ka murugoodeen oo ay run moodeen markii warkii ku saabsanaa nebiga waa la dilay been noqday way farxeen murugadii hore waa ilaaween waayo waxaa la yaqaanaa laba murugoo kala weyne hadday kulmaan dee tii hore waxay iska noqonaysaa khafiif bay noqonaysaa hadday tii dambe marka waxaa sabaabteedii meesha ka baxdo farxad baa imanaysaa ya kaannahu lam yaqac shay waa siday sheegayaan markaa saxaabadu marka waa in la ogaadaa musiibo kasta oo musiibo ka weyn inay jirto waa in la ogaadaa waa in masaa'ibkii lagu sabraa waa in waxa weeye markaa yacni xuska ilaahay iyo cibaadada ilaahay la farabadiyaa man camila saalixan min dakarin aw unthaa wa huwa mu'minun falanuxyiyannahu xayaatan tayibah walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun allah wuxuu ihi ku kastoo camal wanaagsan sameeya oo ama lab ama dhadig oo isagoo muumina camal wanaagsan la yimaadaa falanuxyiyannahu xayaatan tayiba noolayne nolol wanaagsan noolayne walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun kuna abaalmarinne waxay samaynayeen waxa ugu wanaagga badan ku abaalmarine saas aawadeed waa in markaa lagu dadaalaa marka iimaanka iyo camalka saalixa iyo taqwada waa in lagu dadaalaa waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja ku kastoo allah ka baqa ilaahay makhraj buu u yeelayaa yacani waxa weeye ku kastoo ilaahay ka baqa ilaahay faraj ayuu u yeelayaa yacni dhibaatooyinka ayuu ka saarayaa umuurihiisu u fudaydinayaa yacni waxa weeye waa in markaa yacni taqwada iyo camalka wanaagsan lagu dadaalaa masaa'ibka adduunyo si kastay u jiraan nicmada markaa aakhiro rajada uu qofku rajaynaayo ayaa sahay fiican u noqonaysa ayaa sahay fiican yacni u noqonaysa waata laga soo naqliyo bacdu salaf inay yidhaahdeen wallaahi inii la fii nicma low calima almuluuku wa abnaa'u lmuluuk yacni ilaahay baan ku dhaaranee waxaan ku sugannahay nicmo ama waxaannu ku sugannahay nicmo ayaannu ku sugannahay la fii nicma hadday ogaan lahaayeen boqorrada iyo kuwa boqorradu dhaleen hadday ogaan lahaayeen waxaannu ku sugannaho nicmo ah hadday ogaan lahaayeen la jaaladuuna calayhi bisuyuuf waxay nugula dagaalami lahaayeen seefaf nugula dagaalami lahayen si ay nicmadaa u helaan ya waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen yacni ina fi dunya jannatan adduunyada waxaa ku sugan jannaa ku sugan jannadaa adduunya ruuxaan gelini jannada aakhirana geli maayo jannada adduunya waa maxay waxaa laga tilmaamaya waa taacada iyo cibaadada iyo sabirka markaysaga la sabraayo iyo shukrinaqaa ilaahay nicmadiisa lagu shukrinaqaayo iyo xaqiiqsadka la xaqiiqsan yahay ilaahay nicmooyinkiisa oo rabbi markaysaga lagu raalli yahay rabbinimadiisa iyo qadarkiisa lagu raallida yahay laguna sabraayo nicamka ilaahayna lagu shukrinaayo nicmooyinka ilaahayna la qirsan yahay marka waxa weeye raalli ahaanshaha iyo sabirka iyo shukrinaqa iyo ictiraafka nicmooyinka ilaahay la qirsan yahay taasaa waxay tahay yacni nicmo weyn ha gaajoodo ha xanuunsado ha dhibaatoodo ha la xidho ha la dhaawaco yacni dhibaatooyin kale ha gaadhaan ha la masabido ha la caayo kullu daalika iyagay ku dhacayaan ayaa haddana hadduu marka waxaweyn yacni qalbigiisa iyo ruuxdiisu nicmada ay ku sugan tahay waxaasoo dhambe waxay noqonaysaa sahl sahal bay noqonaysaa asxaabta qaarkood dagaalkii jihaadka iyagoo ku jira ayaa marka waranka markaa midkood ku dhaco ayay waxay odhan jireen fuztu wa rabbi alkacba waan guulaystay buu odhan jiray rabbiga kacbadan ku dhaartay muxuu ku guulaystay janno jannaduu ku rareynaya ku riyaaqaya anas ibnu nadri muxuu yidhi wallaahi innii la ajidu riixa aljannati min duuni uxud ilaahay baan ku dhaartay jannada urteeda waxaan ka urinayaa meel uxud ka sokaysa jannadii waxba ima saarna jannadii waxba iima jirto jannadiiba halkan ii ah in gaaladu warankaa igu dhufato oo marka waxa weeye naftu iga dhacdo bes bay jannadii ba ii jirtaa haddama aragtaa waxaa la sheegaa marka salafka qaarkood musiibada iyo dhibaatada ku dhacda inay ku farxi jireen maxay ugu farxi jireen sawaabka ay ka helayaan aawadeed bay ugu farxi jireen nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadkii masaa'ibkiiyo dhibaatooyinka u saaxiibka ahaa ee adduunyada shadaa'iddu haleeli jireen aakhire marka la ajar siinaayo oo dadkii ahlu caafiyaha ahaa ee dhibaatooyinka ka badbaaday caafimaadkiiyo ladnaantiiyo barwaaqada iskaga sugnaa markay arkaan sawaabka weyne la siinaayo yacni dadkii ahlulbala'ga ahaa ee adduunyada lagu imtixaanay ee lagu dhibaateeyo dhibaatooyinka la kulmay waxay tamaniyaan markay adduunyada joogeen jidhkooda isaa loo googoyn lahaa ina ahla alcaafiya layatamannawna ana ajsaadahum tuqradu bilmaqaariid in jidhkooda la jarjari lahaa bay markaysa waxaan yani tamaniyaan markay adduunyada joogeen lima yarawna min sawaabi ahli ilbalaa dadkii balaayooyinka iyo dhibaatooyinka u saaxiibka ahay ee la imtixaanay sawaabka weyn ay la kulmayaan aawadeed ayay waxay tamaniyaan si ay sawaabkaasoo kale u helaan alla adduunyadii markay joogaan ma saasoo kale loo dhibaateeyo maa jidhkooda la googooyo la jarjaro maa laxadadooda la googooyo ma xanuunadiyo dhibaatooyinku ku dhacaan bay tamaniyaanoo jeclaystaan ya xanuunka hadduu xanuun kugu dhaco waxaad ogaataa inuu dantaa yahay waa dantaa ilaahay baa khayr kula doonay dadka qaarkood waxa weeye way quustaan naxariista ilaahay bay ka quustaan niyadaa bakhtiga noqota markaase waxay ku leeyihiin marka waxa weye waxaan ku jira bal markaasaa qaarkood caamada qaar waxay yidhaahdaan yacni siduu ku jiro hebel geeridaa u dhaanta war waa qalad sax maaha qof muslimoo caqligiisu joogo geeridu uma dhaanto hadduu si kasta u dhibaataysan yahay yacni waxaweye daqiiqadda uu nool yahay dikriguu la imana ayuu derajo korayaa dhibaataduu ku sabra ayuu derajo korayaa yacni waxa weeye dad fara badan oo dhintay waxay jeclaysan lahaayeen hadday dhibaatada ugu daran ku sugnaan lahaayeen daqaa'iq inay noolaan lahaayeen bay jeclaysan lahaayeen daqaa'iq daqaa'iq ma aha maalmo iyo sannado iyo bilo iyo marka waxa weye yani sannado ma aha waayo dhibta uu ku jiro oo marka xaaladda caynkaasa ku sabraayo sawaab iyo ajar baa u socda darajaadka jannuu fananayaa koraya min daraja ilaa daraja ilaa daraja ilaa daraja ya kelmadda tawxiidka uu ku hadlo laa ilaaha ila allah intuu ku gaadhaya intee dembi laga daadinaya markaa dhibaatada uu ku sugan yahay intuu darajaad ku kororsanaya marka qalad weeye in la yidhaahdo geerida u dhaantaa qof marka muslima oo caqligiisu joogo oo ilaahay xusi karaya dee waxa weeye derajooyin buu markaa kasbanayaa dhib kastaba ha qabo dembi baa lagaga daadinayaa dadka qaarkood sida dembiyada looga daadinaya aakhiro wuxuu tegaya isagaan wax dembiya lahayn muluk xariir isagoo dembigii ka ah oo ka xalan ayuu tegaya bilaa dembin gafadda kale wax la saaraba ma leh wada sawaab hadda ka warran marka waxaa weeye yacni dhibaatooyinkii waa in lagu sabraa ta kale xasanka iyo murugada waa in ilaahay laga magan galaa allahuma innii acuudu bika min alhami waalxasan nabigu calayhi salaatu wasalaam adciyaduu ku ducaysan jiray waxaa ka mid ah hamiga iyo xasankan ilaahu kaa magan galay ayuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni ducadii hamiga iyo hamiga ayaa iyaduna jirtay allahuma inii cabduka wabnu cabdika wabnu amatika naasiyatii biyadika maadin fiya xukmuka cadlun fiya qadaa'uk as'aluka bikuli ismin huwa laka samayta bihi nafsak aw anzaltahu fii kitaabika aw callamtahu axada min khalqik aw ista'harta bihi fii cilmi alghaybi cindak an tajcala alqur'ana alcadiima rabiica qalbii wa nuura sadri wa jalaa'a xusni wa dahaba hami nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka ducada ku dacaysta ilaahay hamiga iyo xasanka waa ka kaxeeya yacnii warwarka iyo murugada ilaahay waa ka kaxeeya waa ka tegsiiyaan marka adciyada ilaahay la baryaayo ee la ducaysanayo waa in marka waxaa la baryaa oo ilaahay lagu dadaalaa baryada la baryaayo waa in la farabadsadaa malo wanaagsanna waa in ilaahay laga malaystaa laa yamuutanna axadukum ila wahuwa yuxsinu danna birabbih xadiiska muslimu saxiixa kusoo wariyey nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam midkiin yaanu dhimanin isagoo malo wanaagsan ilaahay ka malaysanaya mooyaane mar kale yaanu dhiman mar kale yaanu dhiman nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam addunya sijnu lmu'min wa jannat lkaafir adduunyadu waa jeelkii qofka muuminka waana jannadii qofka gaalka ah xadiiskaas saxiixa ah waxaa maqlay nin gaalo oo gaaladii muslimiinta ku hoos noolayd ka mid a oo dimmi ah dabeedna sheikhii weynaayee la odhan jiray alxaafid ibnu xajar axmed ibnu xajar alcasqalaani saaxibu fatxi ilbaari iyo kutubaha badanee kale allifay markii uu qaadiga ahaa qudaadda muslimiinta qaadiga ugu korreeya markuu ahaa ayaa wuxuu arkay iyadoo la gelbinaayo uu rakuub saaran yahay oo uu markaa sheikhuna si fiican u labisan yahay dadkiina ay gelbinayaan ninkan gaalkiina waa nin marka waxa weeye wax yar buu ku macanaasaa oo saliid buu iibiyaa oo saliidda waa dhammad weyn yahay bacadkaasaanu taagan yahi markaasuu shiikhu u yimi markaasuu wuxuu idhi nabigiinnu soo ma odhan addunyaa sijnu lmu'min wa jannat lkaafir adduunyadu waa jeelka qofka muuminka ah waana jannada qofka gaalka ah markaasaa sheikhii ku yidhi haa markaasuu oo jannadan anigu ku jiraa maxay tahay jeelka si adigu aad ku sugan tahay maxay tahay waxaasoo nicmaad haysatahay ya jannadan si anigu qabaa ean ku suganahay maxay tahay sheikhu markiiba bilbadiiha waa u jawaabay wuxu uhi qofka gaalka ah dhibaato kasta hadduu adduunyada ku qabo dhibta aakhiraa ka daran naar baa u dambaysa abadi ah marka naartaa loo eego dhibaatada adduunyadu waxay iska noqonaysaa jannoo kaley noqonaysaa si kasta ha u rafaadsanaado si kasta faqiir ha u ahaado si kasta markaa dhibaatooyin ha ugu sugnaado marka aakhiro waxa ugu dambeeya loo eego waxay noqonaysaa janno oo kale ruux ku jiray buu ka dhiganayay saasay jannatulkaafir u tahay qofka muuminka ana iimaanka hadduu ku dhintiyo camalkaa saalixa dee wuxuu gelayaa janno hadduu ladnaan kasta adduunyada ku qabo iyo nicmo kasta hadduu adduunyada ku qabo wuxuu ka dhigan yahay nicmada aakhiro ee nicmada adduunyada waxba kagama dhacdee ruux nicmadii jeel kaga jiroo kaluu ka dhiganyoo nicmadii ka xidhan ya addunya sijnu lmu'min wa jannat lkaafir saasay markaa ka dhigan tahay saas aawadeed waa in malo wanaagsan ilaahay laga malaystaa waana in la ogaadaa dhibaato kasta in faraj ka dambeeya waa in la ogaadaa dhibaatooyinkana waa in lagu sabraa dhibtii kastana in dhibaata ka daran tahay waa in la ogaadaa nusuusta sabirka ku saabsan waxa weeye kolle maynaan badin laakiin tusaalayaal keliya ayaynu ku kaaftoonnay waxaynu aad u yaro badinnay mawduuca marka waxa murugada iyo sida marka waxa in la iska ilaaliyo ilaahayna waa in la baryaa oo baryadiisa markaysa waxa la baryaayo oo murugada laga magan gelayo waa in marka waxa lagu dadaalaa taasna waxaa marka laga helayaa in waxa weeye ilaahay dhibaatooyinkii hadduu qofku ku sugan yahayna ka saaro haddii aanu ku sugnayna ilaahay inuu ka badbaadiyo waana inuu ogaadaa dhib kastoo ku dhacdaaba inay dantiisa tahay waa inuu ogaadaa oo ku sabraa ow thawaab iyo ajar ixtisaabaa yacni dhibta marka ay qofka ku dhacdana sabirka marka ugu horraysa la sabro ayaa markaa thawaabkiiyo ajarka lagu helaya ilaahay dartiina loo sabro waa inay noqotaa liajli illahi in loo sabraayo waa inay noqotaa oo camalan ilaahay dartii loo samayn sawaab iyo ajar lagu heli maayo sawaab iyo ajar lagu heli maayo waana waxa weye sabir taagwaan lama rabo inama asabru cinda asadmati aluulaa sabirku wuxuu ahaaday sabirka maxmuudka ee wanaagsan ee la ammaanay ee sawaabkii ajarka lagu helayaa waa sabirka marka qofka musiibadu ku dhacdae ku cusub tahay uu la yimaado kaasuu markaa sawaab iyo ajar ku helayaa oo wanaagsan laakiin sabir taagwaan ma aha oo in dadka qaarkood intay baroortaan dhibaatoodaan markaysa waxaan markaa ay siifaan maryaha jeexjeexaan maantao dhan qaylqayliyaan yacni aad u argagaxaan marka dambe ay yidhahaan waa iska sabrayaa yacni waxaweye ta noocaasi marka waxa kii wanaagsanaa ma aha ee marka ugu horraysa shiddadiiyo musiibadu qofka ku dhacdo sabirka uu sabro kaasaa maxmuuda sawaab iyo ajarna lagu helayaa ilahay anagu anfaco wafaqana allahu lima yuxibuhu wayardaa wallahu aclam أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته